faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan qodobada warka habeenraadhiyaha cadaado caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si rasmiya maanta xiriirka ugu jartay dalka gani ee ku yaalla galbeedka qaaradda tan afrika haweenay ku dhaqan cadaad oo ka badbaaday kufsi lala dabacsanaa jirdil xoogle loo geystay oo farriin u dirtay maamulka degmada cadaado al-shabaab oo dhammaan shacbiga ku nool beriira u diida inay ku laabtaan deegaanadooda oy horay ugala wareegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya hooyada dhashay gabar lagu kufsaday degmada buurtinle ee gobolka nugaal oo cadaaladdarro ka cabanaysa iyo xerilaalinta puntland oo sheegtay in gebi ahaanba burburay kiiska gabadhaasi kufsi loo geystay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidoo shan iyo toban sano xabsi ciidana ku rida nin hore uga tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab madaxweynaha maamulka jubbaland oo safar uu ku jeegay nairobi kadib maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose hogaanka laanta cashuuraha ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka baxshay saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda oo lagu xira musuqiyo wax isdabamarin xukuumadda soomaaliya oo maanta si rasmiya dhuusamareeb uga bilowday diiwaangelinta ciidamada maamulka hore al-sunna wal-jamaaca faahfaahinno dheeraada oo caawa ka soo baxaya ciidamada gadoodsan oo ka tirsan kuwa puntland oo isaga baxay fariisimo ay kula hayeen gobolka sool iyo madaxweynayaasha dalalka raashka iyo faransiiska oo qadka taleefanka muddo ka badan laba sac ku wada hadlayay
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen khamiis ay sii baxayso jumco ayaa soo galaysa julaay waa afar sannadka laba kun sagaal iyo toban intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa warkeenna habeen oo warkaasi oo dhan caawa waxaa la diyaara filsan muuse yuusuf mahadsanid cabdirashiid cali maxamed dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii habeen ood maqasheen oo intaa ka faahfaahasan dowladda soomaaliya si rasmi ah maanta xiriirka ugu jirtay dalka geni ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika cabdirashiid cali maxamed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya danjire axmed ciise cawad oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada caasimadda muqdisho ayaa sheegay in dowladda soomaaliya xiriirka u jartay jamhuuriyadda geni sababta ay dowladda soomaaliya xiriirka ugu jartay jamhuuriyadda geni ayuu wasiir cawad waxa uu ku sheegay in dalkaasi uu ku xadgudbay qarannimada midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed danjire axmed ciise cawad wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladda iyo ummadda soomaaliyeed ayna u dulqaadan doonin xadgudub lagu sameeyo madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya
waxaan ummadda soomaaliyeed la socodsiinaynaa taanahay dowladda xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guinea oo caasimadiisu ay tahay conakry waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay sababta aan xiriirkaa u goynay xiriirka waxaan u goynay dalkaas eh, jamhuuriyadda guinea waxay ku xadgudbeen meel kudhac ku- eh, ku sameeyeen qarannimada midnimada soomaaliyeed wadajirka ummadda soomaaliyeed axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxa uu tibaaxay in la soo gaaro wakhtigii xukuumadda soomaaliya iyo shacabkeedaba ay runta u sheegi lahaayeen dowladaha shisheeye ee ku sifoobay kala qaybinta ummadda soomaaliyeed ugu dambayn wasiir cawad ayaa sheegay in dowladda soomaaliya u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada madax bannaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed isagoo xusa in go'aan kasta oo dowladdu qaadanaysa uu ku salaysan yahay waa adeegidda danta shacabka iyo difaaca qaranka
sidaa daraaddeed waxaa la soo gaaray wakhtigii aanu adduunka u sheegi lahayn inaan eh, xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo dadka soomaaliyeed intuba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub eh, qarannimadooda midnimadooda wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada madaxbanaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed go-aan kasta oo ay xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan eh, oo adeegidda danta ummadda soomaaliyeed si kastaba hadda dalka gani waxaa ku sugan madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi iyo wafdu hogaaminayo kaas oo casuumaad u fidiya madaxweynaha dalkaasi alfa gonti waxa uuna sheegay in geni iyo somalilan ka wada hadlayaan waxa ugu yeedhay xiriir ka dhexeeya labada dal oo ula jeeday somalilan iyo geni haweenay ku nool cadaado oo ka badbaaday kufsi lala damacsanaa jirdil xooggana loo geystay oo ayaa fariin u dirtay maamulka degmada cadaado cabdirashiid cali maxamed ayaa markaa inoo faahfaahinaya hinde jaamac faarax waa hooyo deggan mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug waxa ay haysataa cunug yar oo koob iyo toban bil oo keliya jira sida ay sheegtay hinda habeenkii sabtida ahaa ee lasoo dhaafay waxaa hoygeeda u galay nin ka mida dadka deegaanka kaas oo damacsanaa inuu dhibaateeyo oo uu kufsado sida ay sheegtay balse uma suurtagelin kadib isqaqabsi iyada iyo ninka dhex maray waxa ay tilmaantay inuu ku wargeliyay inuu isdhiibto haddii kale uu dilayo sidaa hinta sheegtay balse way ka dhaga adeegtay dalabkiisa ahaa inay isdhiibto taas oo sababtay in ninkii xumaanta damacsanaa uu dilo gabadha isagoo la dhacay feer haraati iyo sidoo kale dharbaxyo sida ay sheegtay hindo sidoo kale waxa ay xustay inuu qoorta kaga xaga bir uu watay balse aanan nabar weyn gaarsiinin oo allaha u saqiray waxay sidoo kale hinta sheegtay inay qayradhaamisa balse uu ku jeejeesay oo uu ku yidhi waa tuma cidda aad u yeeranaysaa meeshan dadkuuma degana isaga oo kala jeeda in gabadhan aysan dadkeedu cadaada deganayn oo ay ka timid gobolka sool gaar ahaana nawaaxiga magaalada laascaano sida ay tilmaamaysa hinda qudheedu hadda waxaa ku yaal jug culus oo xitaa feeraha qaar way jaban yihiin wejigana dhaawac ayaa ku yaal oo muddo shan maalin a xaafadda kama ayna soo bixin hinda waxay fariin u dirtay maamulka degmada cadaado iyo dhammaan shacabka reer cadaado waxayna ka codsatay inay gacan ka geystaan soo qabashada ninkii dhibkaasi u geystay maadaama sida ay sheegtay garanayn meel ay u raadiso dadna aanay ku lahayn degmada hadduu ii soo dhacayna ninku ma doonaynin tog inuu wax qaato doonaya ma ahayn naftaydu u socday marka waan garta intii tabarteeda laakiin waa iska caabiya anugu ilaah baa naga qabtay qoftilaan maxaa ma qaban karo marka walaalo waa isqabsanay kadinka isagoo taagan aan arkay waa kacay sagaal saaca aan isira leedha banaan ka xarood markaan isdalcaynan ka xaroodana waxaan arkay qof saa igu arooran waan gartaa iyo kadib maxaa xigay waa isqabsanay hadda beeshaas ku qabsanay inuu ilabdu dacay waa ilabdi diiday haraati iyo faad iyo dharbaaxi isugu kay daray marka waan garta inta kalena waa qaylinaya muslimka waa u qaylinaya waxii soo baxana waa waayey mar dambe oo aduu sagaal saac afartan meelahaasa nin deriskeyga ii soo kaca ilma yaroo koo iyo toban bilood jiro lisidaa oo bishi in badan ninkaa waa ishaysanay manasaydina ma gelin bir waa uu sita bir suka waa igaga qabtay laakiin birta inuu igu xaday mooye ma igu dhufan ha kufsigu waa u socday markuu i qabsaday hadal wuxuu iga bilaabay isdhiib waan gartay markii ma isdhiibayaana idilaani markii uu ma isdhiibaydid ma isdhiibayan wuxuu yidhi naftaan kaa jira haa walaale wejigoo dhan waa ka dilahay adeer guriga shan beri maan kicin gurigaan iska jiifaa waxaan la kici waayay lambar halkaa garabka dabadiisa nabar igaga dhacay ah haraati jaifada u weyn ee kaaraya waa u taa wax calaamad muuqataa xoo ma sheegta ma ogtahay si fiican
wejiga laakiin iyo dhabanada iyo gurigoo dhan wuxuu iga dhigay waa wada bar madow inaa aragtaa fiicnaan lahayd laakiin waa wada madoobaaday ummadoo dhan waa u sheegay xilligii sagaal saacan dadkii wacay ummadii oo dhan aan wacay joogay qabsaday ana ii soo baxa wiilaa markii iga fijiyey waagarkii markii hayna ummadda waa isugu kay tiri raadkiisi waa la qaaday magaalada dhexdeeda la geliyey laamigaa lagaga soo haray codsi waxaan dhihi lahaa dadku isaga iskala yaqaana anigu dadka ma kala aqaan laakiin in lala xiriirsiiyo dadkan oo degmada loo gudbiyo anigu waa jeclaan lahay sida adigu aad iga kalisiin baan ku anigu raalli ku ah inkastaana dadka kala aqoonin oo aan aqoonteeda u dhiiban karaynin sidoo kale warar hoose oo helaysa reeriyo cadaado waxay sheegayaan inay jiraan haween kale oo kufsi lagu geysta gudaha magaalada tancadad ee xarunta baarlamaanka galmudug kuwaasoo ilaa hadda aanay jirin cid kusoo hadal qaata islamarkaana dabagasha kiiskooda si kastaba ma jira ilaa iyo hadda wax war oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka degmada cadaado ay kaga hadlayaan kiisaskan kufsiga ah oo maalmihii ugu dambeeyey ama labadii toddobaad ee ugu dambaysa kusoo lallaabanaya magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug balse hadda maamulka waxaa looga fadhiya oo laga dhursugaya inay qaadaan tallaabo cad oo ay kaga jawaabayaan arrintaasi la xiriirta dhibaatooyinka hadda ay ka cabanayaan qaar ka mid a haween ku dhaqan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug al-shabaab ayaa dhammaan shacabka ku nool beriire u diiday inay ku laabtaan deegaanadii ay al-shabaab kala wareegeen ciidamada xoogga dalka shaafici shariif maxamuud deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya horena oogala wareegeen al-shabaab ayaa waxaa ka jirta cabsi xooggan iyadoo laga cabsi qabo in mararka qaarkood weerare ay ka geystaan al-shabaab shan habeen ka hor weerar loo adeegsaday sabanna ayay al-shabaab ku qaadeen xere ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose sida raadhiw cadaado u xaqiijiyey muxidiin xirsi wehliya oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan bariire muxidiin waxa uu sheegay in wax khasaare aysan geysan weerarkaasi sabanada loo adeegsaday ee al-shabaab ay ku soo qaadeen xerada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin bariire guud ee beriire boqolkiiba boqol waa degan yahay xaaladda xasilnooladiisu waa degan tahay macnaha haddana waa fahmi kartaa adiga xeelad dagaal macnaha dagaal hadda isfoolfoolka foolona kama jiro beriire walax adiga soomaaleed iyo habeenkii marmar yimaadi wax saas u ah oo ana imaana cawda dhuumaalaysigan oo kale aad sheegayso goormeenka ugu dambeyse habeenkanaad habeenkanaada wax oo oo weliba meesha hal hal sabanay samrideen qisaasi u lahaayeen hal baaloota xogtooda waa ka haynaa ila deegaanka ila deegaanka deganaa la soo wacay hal qoreyo sabanay oo hal baaloota watay wataani yidheen afar canuuna wateen maqribkii markii ahayd marka riboortkaas markoo ka haynana baaloodadiisaba kacataa ugu dambaysana way lagu soo rideen iyo walbaarkoodana habeenkaas habeeshanaada loogu dambeysay muxuu khasaarahu geystay sabankaas aad sheegtay inay kusoo tuureen
macnaha meeshii furweynshika ciidanka deganaay xerada wejigeeda horeetooda meelaho buuraho difaaca saddexadaha ay ku dhufteen wax khasaaraha kama dhalan oo guurka oo waxyeelo meesha uu ku qarxay mana qarxinoo
dhanka kale waxaa jirta in weli aysan dib ugu laabanin deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina aysan ku sugnayn wax shiciba iyagoo ka cabsi qaba in haddii dib ay ugu laabtaan guryahooda iyo deegaankooda ay dhibaato kala kulmaan al-shabaab muxidiin waxa uu sheegay in qoys ka mid a dadkii horey u deganaa deegaanka beriire ay isku dayeen inay dib ugu soo laabtaan deegaankooda hase ahaatee al-shabaab ay qabteen una sheegeen dhammaan dadka kale in ciddii isku dayda inay ku laabato beriire ay tilaabo ka qaadi doonaan niyo hal cidaa soo laabatay halkii cidna micna waa loo tegey too kaleetood tusaalaa laydigu dhigahaa la dhahay waa laydi qalqalaa si laydigu quus qaato berire dad shacab weyne ugu soo laaban haddii kale ka guura ciddii ku soo laabatay maxaa lagu sameeyey ka
way iska fasaxeen lacagay ka qaateen adiga madax furashaa ileen he waa nimankaan xagjirka u ahayeen oo micnaha manaxaanka ah oo arxa xawaale xalawayaasha adiga dadka shacabka waa isbasiyeen waa iska laabteen oo meelaha amba waxay usoo laabteen gadaal amba duurkaas jaqda waal beeniyey yarkana wuxuu igu yiriyey been ay aheeday laakiin lacagaa laga qaatay oo dadka deegaanka macnaha iyukaa wargeliyey taas ku dhaha macnaha dadka waa lagu cabsi gelinaya laakiin waa laakiin waa la sii daayay mi reerkii meesha lagu qabtay ha ha haye marka hadda deegaankii baad joogtaan een, wax dad ah oo ku sugan oo deegaan ahaanana ma jiraan ha ha ha wax shacabka wiilku ma soo laaban rajaadi aad iyo aad ugu weynaa u qabnaa inay shacabka berire soo laabtaan ay ku soo laabtaan berire waa farxad weyn oo dadka soomaaliyeedna farxad oo umada soomaaliyeedna farxad ninkana waa ku- ku kala jirnaa si ugu soo laabanaya haddii ay soo laabtaan marka reerihii hadda soo laabta waxaa sheegaysaa in la qabtay islamarkaasina loo hanjabay oo dil loogu hanjabay ma awoodaan in ammaankooda aad kafaalo qaadaan waa kafaalo qaadnay macnaha intii awoodeena maadaama ah, uu ciidamadu san walbabay ku duulaan oo awood loo leeyahay in lasoo qabto macnaha dadka ninkii xabad kugumana wado difaacna kuma horyaal ma ogtahay si kastaba deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose waxaa gacan ku hayntiisa xilligaani haya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya mararka qaarkood al-shabaab ayaa weeraro ka geysta hase ahaatee deegaanka ayaa waxa uu yahay mid dhammaanba aysan ku sugnayn shicbiga halkaasi deganaa waxayna ka cabsi qabaan haddii ay isku dayaan inay dib ugu laabtaan guryahooda iyo deegaankooda iyo hantida maguurtada ah ay ku lahaayeen bariire inay dhibaato kala kulmaan al-shabaab
hooyada dhashay gabar lagu kufsaday degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa maanta cadaala ayaa cadaalad darro ka cabanaysa iyadoo dhanka kale xeer ilaalinta puntland ay sheegtay gebi ahaanba inuu burburay kiiskii gabadhaasi kufsiga loo geystay qodobkaasi cabdirashiid cali maxamed ayaa mar kale inoo eegaya ubax axmed xirsi waa hooyada dhashay gabar yar oo lagu magacaabi jiray rabi ha u naxariistee najme cabdulqaadir xasan taas oo u geeriyootay kufsi bil ka hor lagu geystay degmada burtinle ee gobolka nugaal ee maamulka puntland ubax oo maanta warbaahinta kula hadashay gudaha degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa sheegtay in ay cadeymo u hayso saddex nin oo ku aydeysan kufsiga gabadheeda waxa ayna maxkamadaha garoowe iyo puntland ka codsatay in gabadheeda oo sida ay sheegtay agoon ahayd cadaalad loo sameeyo islamarkaana sharciga la mariyo eedeysanayaasha ka dambeeya dhibkaasi sidoo kale ubax ayaa sharaxaad hordhe ka bixisay sida loo kufsado gabadheeda iyo cadeymaha ay hayso saddexda eedeysane ee lagu tuumayo inay ka dambeeyeen kiiska najma ubax waxa ay eedeen u jeedisay maamulka puntland gaar ahaana laamaha garsoorka oo ay sheegtay inay ka gaabiyeen wax ka qabashada raggii dhibka u geystay gabadheeda allah u naxariistay najme cabdulqaadir xasan taas oo biil ka hor lagu kufsaday gudaha degmada puntland ee gobolka nugaal anigu magaalada burtulaan joogaa haddaan joogana gabadhaydii nijme ahayd nijme cabdulqaadir xasan oo loogu geystay magaalada burtunle kufsi waxaan ka codsanahayaa oo ay haatan u dhimatay magaalada burtunle kufsigii loo geystay garoowe ay ugu dhimatay waxaan ka codsanahayaa xaqa ay duudsiinahayaan ay leeyihin baabsiir bay qabtaa cus bay qabtaa inaysan waxaas gabadhayda hameen iyo maalin midna aysan aysan ku ku u dhimanin baan kitaab jaamaca ku maraya ay qabsadeen saddexdaa nin afar saac ay intay qabsadeen oo kufsigaa u geysteen waxaan ku kitaab jaamaca ku maraya inay afar saac intay qabsadeen kufsigaas ay ku qabsadeen gurigooda dhexdiisii waxaan kitaab jaamaca ku maraya inay saddexdaa ilmood qabsadeen waxaan magaalada garoowe ka codsanahayaa puntland waxaan dowladda puntland ka codsanahayaa xaqa ay duudsiinayaan in ilaahay u jeedo baan ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ka soo ifbixiyo xaqaa nijimo cabdulqaadir xasan ay duudsiinayaan waxaan ka codsanaya xaqeeda ay duudsiinayaan inay soo saaraan xaqa ay duudsiinaya cagta saareen maxkamadaha wixii ilmaha dhalay cagta ay saarahayaan in wax la iiga qabta maan u istaaganahay waxaan ka codsanaya hadday ii imaanahayaan weligoodba wiiday taagnaayeen markay ii imaanayaan casarka markay ii imaanayaan ee fiidkii wiido ay rabeen inay gabadhaa qabsadaan oo jaanis ay ku helaan bay raadinahayeen jaaniskiina way heleen waana ku qabsadeen
dhinaca kale ku-xigeenka xeeralaalyaha guud ee puntland maxamed xareed faarax oo maalmo ka hor warbaahinta la hadlayay islamarkaana sharaxaya kiiska gabadhaasi ayaa sheegay in ehelada gabadha la kufsaday ay hay-adaha caafimaadka iyo laamaha baarista puntland la soo xiriireen bil kadib kufsiga gabadhooda iyadoo uu baaba'ay raadka kiiskaasi sida uu sheegay xareed ayaa ehelada gabadha ku eedeeyey inay mas-uulka yihiin in la weeya raadadkii kiiska kufsigaasi maadaama sida uu sheegay bil kadib aysan laamaha baaristu heli karin caddaymaha kiis duugoobay oo mar hore dhacay
dembigana haddii raadadkiisu ay baaba'aan qiraal eedaysanana aan lahayn sida dembiga loogu helaa aad bay u adag xafiiska xeerlaaninta wuxuu isku dayay marka maadaama raaddembiyeedkii dhabta ahaayoo caddeymihii lagu heli lahaa haddii maalintii la kubsaday najmo saldhigga boortinaal la geen lahaa rifeerta loo soo qaadi lahaa waxaanu amri lahayn in garowa la keeno dhacanaa laga qaadi lahaa cidiyadaa la qaadi lahaa nimanka lasoo xireebaa sambalo laga qaadi lahaa kulli waxa sidii caaisho kiiskeeda waddadii uu maray ayuu maray isagana kama aysan badbaadin laakiin hadda mas-uuliyaddaas raadkaa wanaagsan oo waxbaarisi aan ku heli lahayn oo gabadha xuquuqdeeda lagu heli lahaa waxaa baabi'iyey ilmo cabdiqaadir iyo waalidkood ehliyad mas-uuliyadda laba qof ma wadaagaan mas-uuliyadda najmo dembigii laga galay waxa iskale waalidka waana soo caddeeyey waayo gabar la kubsaday muddo bil ah baarisay adeed maxay ka qabanaysaa qiraalna aan lahayn maxkamadduna dhacdooyin baan horgeennay ma aha caddaymo
hay-adaha garsoorka ee deegaanada maamulka puntland gaar ahaana maxkamadaha magaalada garowe muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay u fadhiisanayeen islamarkaana la dhegaysanayay dacwadda rag lagu eedeynaya inay ka dambeeyeen kiis isugu jira kufsi iyo dil kaas oo gaalkacya lagu geystay rabi a u naxariistay caaisho ilyaas aadan waxaana hadda kiiska gabadhaasi yaallaa maxkamadda sare ee puntland oo ah tan ugu dambaysa oo iyadu go'aanka gabadambaysta iska leh maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa shan iyo toban sano xabsi ciidan ah ku xukumay nin horey uga tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab qodobkaasi waxaa inoo eegaya waryaheena cumar axmed ibraahim maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xabsi ciidan ah ku xukuntay maxamed cabdulaahi maxamed muuse oo magaciisa afgarashada loo yaqaano xuseen dheere oo lagu soo eedeeyey inuu ka mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab maxamed ayaa maxkamaddu sheegtay inuu al-shabaab ku biiray bishii ogosto ee sanadkii labada kun tobaniyo sideedii waxaana gacanta lagu soo dhigay bishii febraayo ee sanadkan labada kun tobaniyo sagaalka ilaa saddex jeer ayuu sheegay inuu magaalada muqdisho ku kala gudbiyey hub uu ka soo geliyey gobolka shabeellaha hoose waxauna ugu kala dhibo qaybo ka mid a xaafadaha towfiiqa carafaada iyo suuqa xoolaha oo ahayd markii saddexaad oo u suuro gashay inay qabtaan ciidamada qalabka sida eedeysanahana isagoo si xirfadaysan u qiranaya hubka lagu soo qabtay laba bastooladood saddex qasanadood iyo saddex iyo labaatan xabadood ayaana lagu soo qabtay maxamed cabdulaahi maxamed muuse oo loo yaqaano magaciisa afgarashada xuseen dheere sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaana sheegay in maxkamaddu ay maxamed cabdullah ay ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah
hogaanka laanta canshuurta ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka baxshay saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda oo loo xiray musuq iyo wax isdabamarin qodobkaasi war-soo saareheena caawe cabdirashiid cali maxamed ayaa mar kale soo koobaya iyadoo dhowaan laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ee xabsiga u taxaabeen saraakiil ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaana qaybta canshuuraha kuwaasoo lagu eedeeyey wax isdaamiran ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay la-anta canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha hogaanka la-anta canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan barayse ayaa sheegay in haatan socota baarista dembiye ku saabsan musuq iyo wax isdaawamarin lagu helay saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo ciidanka booliiska oo loo xiray wax isdaawamarin genaraal bariise ayaa intaa raaciyey in baarista oo iminka ka socota xarunta demi baarista ee z i d da ay meel wanaagsan marayso natiijada ka soo baxdan ay la wadaagi doonaan maxkamadda awoodda u leh dhegaysiga kiiskaasi
hogaanka baarista dembiyada c i d ayaa wuxuu helay xog ku saabsan in muxuu ahay wax isdabamaris meeshaas ka jiro waxaa la xiray marka saraakiil wasaaradda maaliyadda customka aeroboortka joogtay iyo saraakiil ayaguna booliiska ahay oo ayaguna ku shaqo lahaa kiiskaas baaristiisu waxay ka socotaa hogaanka baarista dembiyada c i d ayaa wada muxuu ahaa natiijada ka soo baxdana waxaa loo gudbin doonaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamadda awoodda u leh qaadista kiiskaas sidaa daraaddeed ayaan rabnay inaad sidaas noo- muxuu ahaa idiinla wadaagno
dhinaca kale jenaraal bariise waxa uu sheegay in dalka soomaaliya oo muddo badan ku soo jiray kala dambayn la-aan maalinba maalinta ka dambaysa uu u tallaabsanaya iskutashi isla markaana uusan aqbalaynin in dhaqaalaha ka soo baxa ganacsatada guryaha iyo dakhli walba oo loogu talagalo in lagu maareeyo howlaha dowladda in qof gaar ah ku tagrifalo taliyaha hogaanka laanta canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa dadka caadiysta musuqa uga digay in ay wax isdabamariyaan wuxuuna intaa raaciyey in dalka uu ka soo kabanayo xilliyadii boobka hantida dadweynaha ciddii lagu helana ay mudan doonto ciqaabteeda sida uu sheegay waxaan kaloon marka anigoo munaasabaddan ka faa'iidaysanaya rabaa inaan dul maro Eh, dalka soomaaliya muddo badan ayuu wuxuu ku jiray eh, muxuu ahay kala dambeyn la-aan uu soo maray maalinba maalintii ka dambaysa ayuu soconaysay eh, in soomaaliya isku tashato dhaqaalaha ka soo baxa ganacsatadeeda iyo muxuu ahay guryaha iyo wax walba dakhliga ka soo gala in lagu maareeyo howlaha dalka ma suurogelayso mana dhici karayso mana laga aqbali karo qof eh, qofkii masaakiinta ahaa ee aad ogtihiin hooyayaashiin iyo muxuu ahay yaayada ku gedaysa suuqa bakaaraha iyo wixii lamida oo ganacsi ku jira nuuc kasta ha noqaadaan miisaan kasta ha lahaadaano inta canshuur bixiyayaasha wixii ay ayagu lahaayeen intay ugu talagaleen in dowladda lagu kafargareeyo howlaha dowladda lagu socodsiiyo qarannimadiina dib loogu soo celiyo in qof inta soo qaato lagu aaminay inuu jeebkiisa gashado oo asaga ku munaaficiido hay haatay ka tahay waddanku shuruucuu leeyahay dowladda horkacaya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dhowr gooro hore fariimo adag u dirtay dadka caadiysta musuqa iyo waxisdabamarinta iyadoo sidoo kale mas-uuliyiin iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan hay-adaha dowladda lagu qabtay kiisas la xiriira musuq iyo waxisdabamarin kuwaasoo ugu dambayn ka soo hormuuqday maxkamadaha dalka qaarkood xukuumadda soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah dhuusamareeb uga bilowday diiwaangelinta ciidamada maamulkii hore ee ahlu sunna dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada dhuusamareeb si rasmi ah uga bilowday diiwaangelinta ciidanka ahlusunna si ay uga mid noqdaan ciidanka qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka qayb galay munaasabada daahfurka qaramaynta iyo diiwaangelinta ciidanka dowladda ay la wareegeen ahlu sunna ayaa u mahad celiyay ahlu sunna iyo guud ahaan hogaanka galmudug waxa uuna sheegay inay galmudug ay dirayso fariin cad oo ah inay astaan u tahay qaranka iyo dowladnimada ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay inay munaasabada maanta dhuusamareeb ka dhacday uu fariin u dirayso kooxda nabadiidka ah isagoo ugu baaqay shacabka hubka haysta isagoo ugu baaqay shacabka hubka haysta in ay ku daydaan ahlu sunna oo ay hubka ku wareejiyaan dowladda si loogu isticmaalo difaaca qarannimada ra-iisul wasaaraha ayaa cadeeyey inay askari kasta ee la diiwaan geliyo uu xaquuqdiisa ka helayo dowladda soomaaliya saraakiisha ciidanka ahlu sunna ayaana ka mid noqonaysa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dalka ayna ka howlgalayaan deegaan kasta ee dowladda ay u dirto inay ka shaqeeyaan ciidamada ahlu sunna ee diiwaangelinta maanta lagu bilaabay ayaa lagu kala darayaa qeybaha uu ka kooban yahay ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana la marsiinayaa habraaca diiwaangelinta habka biometri kaas oo horseedaya in askari kasta xogtiisa oo dhammaystiran la kaydiyay munaasabada daahfurka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxda fulinta ahlu sunna xildhibaano wasiiro wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya iyo ergeyga gaarka ah ee igad maxamed cali guunyo ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabada kadib kormeeray xarumaha ay ka bilaabatay diiwaangelinta ciidanka waxa uuna faray mas-uuliyiinta kahaw ku howlan sida ugu dhaqsiyaha badan inay shaqada ku qabtaan si ciidanka ugu diyaar garoobo xoreynta deegaanada cadow uga sugan yahay dalka guud ahaan intaas baana jecelana kusoo gabagabinay warka habeenaad kala socoteen shabakada warbaahinta raadiyaha cadaado warka waxaa idiin soo jeedinaya halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah firsan muuse yuusuf filsan degan warsoo saareen caawa cabdirashiid cali maxamed dhanka farsamada waa xasan axmed maxamed xasan khasaaro ciddii uu seegay ciddii dib kala soo qabsata waxay ka daalacan karaalka internetka ku leenahay ee radio cada com facebook iyo twitter